ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف ومنه بر الأبناء وعن كسو جرني كتاب البر والأخلاق marka wa minhu min albir biriga waxaa ka mid ah birul abnaa'i wiilasha yaa birigoodii ayaa ka mid ah oo loo baarinimo sameeyo can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qabala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay baa dhunkaday alxasana bna caliyin xasankiina cali ahaa ayuu dhunkaday wa cindahu agtiisa cinda rasuul weeye rasuulka agtiisa waxaa ahaa alaqrac bnu lxaabis ataymiyu jaalisan xaaliga kii fadhiya ninka aqrac binu xaabis baa nebiga agtiisa fadhiyey faqaala wuxuu yidhi aqrac ina lii casharatan toban baa ii ahaatay min alwaladi caruura ilma ah maa qabaltu mana dhunkan minhum xaggooda axaddan midna toban baan dhalayoo weligay midna kama dhunkan buu yidhi fa nadara waxaa fiiriyey marka wuxuu la yaaban yahay nebigoo dhunkaday wiilka awowaha iyo gabadhiisu dhashay xasan bin cali fa nadara waxaa fiiriyey ilayhi ninkii aqracaha xaggiisa rasuulullaahi baa eegay sala allahu calayhi wasalam uma qaala nebi wuxuu yidhi man qofka laa yarxama aan naxariisan laa yurxamu isna looma naxariiso dhunkashadan waa naxariis qofka isaga naxariistu ka maqanto aan naxariisan addoommada ilaahi aan u naxariisan ilaahay uma naxariisto rawaahu lbukhaariyu wa abu daawuuda watirmidiyu wa qaala usaamatu bnu zaydin baa wuxuu yidhi radia allaahu canhuma kaana rasuulullaahi wuxuu aha sala allahu calayhi wasalam yaakudunii kii soo qabta fa yuqcidunii wuxuu i fariisin jiray calaa fakidihi bowdadiis ilmo yar buu ahaa bowdadaasuu i fariisin jiray ilmaha yar iyo bowdada lagu qabta wa yuqcidulxasana xasanna waa fariisin jiray waa xasan binu cali calaa fakidihi lukhraa bowdadiisa kale marka bowdana anigaa ku fariistay oo nebigu igu fariisiyey midii kalena xasan binu cali uma dabadeed nebigu yadumuhumaa wuu isku soo dumi jira labada bood hadiisaa la iskugu soo dhaweeyey labada ilmood baa isku soo dhowaanay uma yaquulu nebi wuxuu dhihi jira allaahuma arxamhuma ilaahayow labadan ilmood cunug u naxariiso fa inii anigu arxamhumaa waa u naxariisanaya waa jeclahay sidaasaan ugu dhimrinaya ugu naxariisanaya anigu ye ilaah adiguna u naxariiso marka ilmaha loo dhimriyo oo la cayaarsiiyo oo loo naxariisto oo baa wax diinta ka mida weeyaan rawaahu lbukhaariy can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalad waxay tihi jaa'a carabiyun mid reer baadiya baa yimid ila nebiy buu yimid sala allahu calayh wasalam faqaala wuxuu yidhi ninkii reer baadiga ahaa atuqabiluuna idinku ma dhunkataan nebigoo la hadlaya asibi ana carruurta carruurta yaryar miyaa dhunkataan waa yaabe famaa nuqabiluhum annagu maba dhunkanna bayr faqaala nebiyu baa yidhi sala allahu calayhi wasalama aw amliku miyaan kuu hananaya laka adiga an nazaca allahu ilaahay inuu siibay min qalbika qalbigaada raxmata naxariistii yaa mayaan dee anigu naxariis kuu hanan karaa wey waxay ka dhigan tahay hal taquulu dalik arrinkaas miyaad ku hadlaysaa ma waxaasaa leedahay walaa amliku raxma naxariis anigu kuuma hanan karo qalbigaada ee waxa weeyaan ilaahay baa naxariista qofku doono siiya marka ilmaha loo dhimriyo raxmadda iyo naxariista loo baahan yahay bay ka mid tahay taas oo laga tagana qalbi adayga xun oo aan fiicnayn ayay ka mid tahay rawaahu shaykhaan wa canhaa qaalad waxay tihi ja'atnii imra'atun caaisha islaam baa ii timid bay tiri wa macahaa islaanta maceeda ibnataani laba gabdhood bay wadatay laba gabdhood baa maceeda ah islaantaasoo tas'alunii baryanayso waxay weydiisanaysa kuwa carruura wata weligood dadku waxbay weydiisan jireen falam tajid maysan helin cindii aniga agtayda hayra tamratin xaba timira waaxidatan oo hal mida mooyaane hal xaboo timira baa guriga nebiga laga hela guryahan wax kasta iska yaallaan oo adduunya ma ahayn guri aakhiro ahaa iyo cibaado xabad hal xabad oo timira baa laga helay guriga caaisha nebigu gabdhaha ugu jeclaa weliba caaishana deeqsiyad bay ahayd oo fa acdaytuhaa xabadii timirta ahayd islaantii baan siiyebit islaantii maysan cunine faqasamadhaa islaantii xabadii timirtaa waxay u qaybisay u kala jeexday bayna bnatayha labadii gabdhood ay wadatay labadii gabdhood ayay u kala jeexday uma qaamad islaantii way iska kacday fakharajad way baxday fadakhala nabiyu nabigaa soo galay sala allahu calayhi wasalam faxadaathu faxadatuhu nabiga waxaan uga sheekeeyey qisadii dhacday faqaala nebigu wuxuu yidhi man buliya qofkii lagu itixaamo lagu balaayeeyo lagu jirabo tafsiirra macnayaal badan baa jira xadiidka lagu fasiro min haadihi lbanaati gabdhahan xaggooda bishayin shay qofkii looga jirabo ilaa gislaantan iyadoo aada u gaajaysan timirtii iyadoo afka wax kama gelin labadii gabdhood ba u naxariisatoo siis gabdhahan xaggooda qofkii shay looga jirabo hal gabara la siiyo laba la siiyo ka badan la siiyo isagu dhalay ama cid kalaba dhashay laakiin isagu xiriir la leh oo faaxsana ilayhinna markaa gabdhaha u ixsaan sameeya kunna gabdhahaasi waxay u ahaanayaan lahu isaga sitran asur bay mina naari naarta uga noqonaya naartay difaac uga noqonaya rawaahu shaykhaani watirmidiyu markaas taxaamidaas ama jirabiddaas waxa weeyaan dee dabciga binu aadamka wuxuu badan yahay gabdhaha inaan dhab loo jeclayn ee wiilasha ay jecel yihiin waa lagu fasir amaba sideedababa hadde joogitaankoodaba dadka qaar dhibsanaya amaba waxa weeyaan noloshooda iyo mas-uuliyaddooda iyo waxsiintooda iyo biilku waxay u baahan yihiin wax ka badan inta wiilku u baahan yahay marka qofkii inta la siiyo u ixsaan sameeyo oo sidaa sameeya jannadi naartay wax uga noqonayaan difaac walimuslimin watirmidiy man cala jaariyatayni qofkii macnaha u quma laba gabdhood xataa yudrikaa ilaa ay ka haleelaan taakuleeya ilaa ay ka haleelaan ee macnaha ka kaaftoomaan isaga oo kasab ama guur ayo wixii la mid ay ku kaaftoomaan intaa barbaarinayay dakhaltu waan gelayaa buu yidhi nabigu ana aniga iyo wahuwa ninkaas aljannata jannada kahaatayni sida labadaasoo kale annago ah sidaasoo kale annago ah macnaha isku dhow labadaa farood sida in yar ugu kala horeeyaan oo kale can abi saciid alkhudriyi waxaa laga wariyey radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi man kaana lahu qofka u ahaado halaadu banaatin saddex gabdhood aw halaadu akhawaatin saddex gabdhood oo walaalo ah aw ibnataani laba gabdhood oo ukhtaani laba walaalo ah oo faaxsana wanaajiya suxbatahunna saaxiibnimadooda iyo mucaamaladooda iyo la dhaqankooda oo wataqallaha allana kaga cabsada fiihinna gabdhaha dhexdooda falahu ljannatu kaasi janno ayuu leeyahay jannou leeyahy xisaanuu sameey wanaagu sameey rawaahu tirmidiyu wa abu daawuud tarbiyadooda iyo waxbariddooda iyo magaransan biilidooda iyo can ibni cabaasin radi allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nabigu man kaanad lahu qofkay u ahaato unfaa mid dhadig falam ya'idhaa aan xabaalnoololinoo iyadoo nool aan macnaha aasin walam yuhinhaa aanna ihaanay oo dad dadka ihaaneeyaa jira oo yasax walam yuhir dadkaa marka lama raba noocaa sameeya ee macnaha aan ihaanaynin walam yuuhir waladahu ilmihiisa labna aan uga uga doorin caleyhaa dusheeda oo wiilka aan kaa doorin oo wiilka intoo wax siiyo iyada aan qadin ee macnaha wax wada siiya haddii wax la hayo aan wiilka macnaha u roonaanayn qofka noocaasa adkhalahu llahu ilaahay baa geliya aljannata jannada rawaahu abu daawuud ayaa wariyey marka dee labadaba adaa dhalay wey midna inaa wax la raadisay midna wax u diidid ama midna labadaba waxa weeyaan ilmahaadi weeyaan sidaas waa loo bahan caadadii hore jaahiliga ahayd ee xumayd bee gabdhaho nool bay aasi jireen intuu nool yahay marka sidaas samafal ugu wada sameeyey u sima mar hadday isku baahi yihiin hadday kala baahi badan yihiin oo midna dhiban yahay midna iska ron yahay siyaalahaas wax waa lagu kala badin karaa laakiin iyagoo isku baahi ah ama isku si wax u hays inaa midna wax roon siisay midna wax yar ama qadisidba lama rabo oo dhaxalka iyo dad baaba ka qadiyaa lagu leeyahy rawaahu abu daawuud can cumar bn cabdilcaziiz radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi zacamatii waxay sheegatay bimacnaa zacmadan qaalad wey zacamadu waxay tidhi almaratu saalixatu bimacnaa qaalad wey islaantii wanaagsanayd magaceed khawlatu bintu xakiimi khawla bintu xakiim ahayd waxay tidhi ana anabiya sala allahu alayhi wasalam nebi moxamed kharaja daata yowmin maalin buu soo baxay maalin bau baxay walxaaluwa nebiguna muxtadinun uu nebigu gollaystay oo macnaha kilkilaystay axadabney ibnatihi gabadhiisa labadiisay labadeedii wiil midkood muxtadin waxaa la yidhaahdaa gosha qofka macnaha shayga ku qaata oo halkaa maaragtay kelida iyo kilkilada iyo goshaa udhaxaysa sintaas ku qabsada marka waxa weeyaan labadii wiiloo gabadhiisa faadima ay dhashay midoodba halkaa ku qaaday wa huwa nebiguna yaquul oo leeyahay inakum idinku carruuray awlaaday latubakhiluuna wa tujabbinuuna wa tujahiluuna wa inakum la min rayxaan illaah sidaasuu nebigu laha calayhi salaatu wasalaam inakum idinku latubakhiluuna waa bakhaylsiisaanoo bakhiiliin baad ka dhigtaan aabbayaasha idinka dartiin baa aabbuhu bakhayl la noqda carruuray oo waxuu is leeyahay wax badan ha bixinin carruurtu yaysan wax waayine xoola u reeb xoola ha u haree markaasoo wuxuu haysto oo aabbihii ku bakhaylaya wa tujabbinuuna waa fulaysaanoo waalidku fulay buu noqdaa jabaan oo dhibaatada iyo dagaalada iyo meelaha aadima iyo jihaadka muxuu ku dadaalaya inuu noolaado carruurtiisan agoontoon esaadaan agoon noqoni ya marka isagoo aan fulay baan ahaan ahaan aan awal ahayn eedankaas fulaynimo sabab ugu noqonay waay wa tujaahiluuna waa jaahilaysa macnaha jaahil baa ka dhigtaan maxaa yeele xaqiiba qofka ilaanay carruurta darteed buu marmar xaqi ka ilaanaya kaasoo dee jaahil isagoo aanba jaahil ahaadeen dartiin buu jaahil la noqonay amaba xaqi iyo sharciga inuu barto idinka dartiin ayuusan macnaha jaanis ugu helayn oo markaasow jaahil saa ku noqonay waa carruurtu dee iyo ilmahoo dhanba waa fitna inamaa amwaalukum wawlaadukum fitna wallahu cindahu ajrun cadiim laakiin qofka caaqilka walcaaqilu laa yashqulhu shayun can illaah ilaahay xaggiisa shayna ka shuqlin mayo xaas iyo carruurtoona wa inakum idinku sidaa idinku ah intaasoo dhan samaynaya lamin rayxaan illaah ilaahay rayxaantiisa waa ka mid tihin lamin rayxaan illaah ayaad idinkii ka mid tihiin macnaha weeyaan waxau goon oo wanaagsan uduga ah oo la jecel yaho la dhunkado la ursado ayaa tihi raxmad rabbi baa tihi can jaabir bni samurata radia allahu canhu can اnabiyi salى اllahu alayhi wasalama qaala ne wuxuu yidhi laan yucadiba rajulu ninku inuu edbiyo weladahu ilmihiis baa khayrun uga khayr badan min an yatasadaqa bisaacin hal saac inuu sadaqaysto hal saac waa sadaqaha iyo ilmaha adiga edbisid waxaa kuu fiican ilmahu edbisid a sababtoo ah ilmahaada waa kuu dhowi marka macruuf iyo wanaag haddaad samaynaysa isagaa ka bilow edabtaa isaga edbisid isagana waxbay tarasaa binu aadamkana waxbay tarasaa edabtu wax kastoo la bixiya aadaabta ugu fiican dee qofka addoonkaaba aadaabta waxay ka dhigtaa xor iyo boqor bay ka soo saadhaa laakiin haddaan qofka markuu dhashay aan aadaabta la barin dhaqanka la barin la edbin ya marmar la dilin akhlaaqda iyo wanaagga la tusin wuxuu iska weynaanaya isagoo macnaha dhaqan xumo ah oo edablaawaya ayuu koraya lama rabo markaa middaas waxba u tari mayso waagi hore dadku waxay samayn jireen rag mu'addibiin la yidhaahdo oo tarbiyada yaqaano ku xeldheer baa loo geyn jiray ilmaha markaasay edbin jireen dadka maca madaxda carruurta u keensan jiray can ayuuba waxaa laga wariyay ayuubna muusa can abiihi buu ka wariyey can jaddihi buu kasii wariyey radia allahu canhu can inabiyi ka wariye ka wariyey sala alla alay slam qaala nebigu wuxuu yidhi maa naxala waalidunay waali mid wax dhalay ma siinin waladan mid la dhalay oo ilmo ah min nuxlin wax siin afdala ka fadli badan min adaabin xasanin adaab wanaagsan waalid wuxuu ilmihiisa siiyo wax ugu fiicani waa adaab wanaagsan ha sida loo hadlo sida loo fadhiiso sida loo dhaqmo sida wax loo cuno sida loo labiso waxaasoo dhan aadaab baa la xidhiidha rawaa hadihi alaaata tirmidiy saddexdaba imaam tirmidi ayaa weri sida dadka loola dhaqmayo sida loo soconayo sida loo shaqaysanayo waxaasoo dhan aadaab bay u baahan yahay waajibka la baro ee dadku khalqiga iyo khaaliquba ku leeyihiin zamanka iyo makaanka hadba la joogo waxa munaasab ku ah waxaasoo dhan baa la baray tajibu waxaa waajiba silatu raxiimi qaraabada xidhiirinteeda wayaxrumu qadcuhaa qaraabada in la gooyana waa xaaraam alraxim waa qaraabada marka tii hore o dhan tanaa ka caamsan xaruurtii iyo waalidkii iyo wixii o dhan waa soo gelaya waxa weeye wixii aa ka soo farcantay usuul baa la yidhahda ciddii kaa farcantayna furuuc baa la yidhahda dadka dhinacyada xawaashi baa la yidhahda kuwa kuu dhow iyo kuwa kaa dheerba waay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waaati da lqurbaa dhowaanshaha midka u saaxiibkaa sii xaqahu xaqiisa walmiskiinana xaqiisa sii wabna sabiili waddada kan hayana xaqiisa sii walaa tubadir tabdiira ha sayrsayrini sayrsayrin mubadir ha noqon waay can abi ayuuba waxaa laga wariyay radia allahu canhu abu ayuuba alansaari waxaa la yidhahdaa magaciisa khaalid binu zayd su-aashana waxaa la yidhi isagaaba keeni doona ana rajulan baa qaala yidhi ba yidhi yaa rasuul ninku isagoo ahaa baa lagu leeyay nin baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah akhbirnii ii sheeg bicamali camal ii sheeg camalkaasuu yadkhulunii aljannata jannada geliya fa qaala alqowmu qoladii waxay dhaheen maa lahu maa lahu war muxuu leeyahay muxuu leeyahy a waa yaab war muxuu dan leeyahy war muxuu uga jeeda way la yaabeen maa lahu maa lahu bimacnaa macnaa tacajub bay qabtay markaasaa faqaala rasuul alahi sal ly sl ilaah arabun xaajo arabu ma xaaja lahu ninka usugnaata ilahy arabu ma arabu maa lahu a dan buu leeyahay maxaa la yaabantiin wey ha la yaabinina waa tana tacbudullaha ilaahay baa caabudaysaa waa kan camal janno ku gelinaya naarkaa dheeraynay laa tushrikuu bihi shay-an shayna ugu shari yeelmays wa tuqiimu salaata salaada oogi wa tuuti zakaata zakadaa bixin wa tasilu raxima qaraabadaa xidhiirin hadba sidii kuu surooda hadba adiga xaaladaada iyaga xaalkood haddaa wax siin ka dhid haddaa salaantid haddaa soo booqatid waa qaraaba xidhiirin wey intaa markii loo sheegay waxa la yidhi darha iskaga tag baa la yidhi iyada siida hal baa nebigu saarnaa kaanahu waaba isagoo kaanaha calaa raaxilati daabadiis ka wareeg hasha hogaanka hogaanku ku dheg siidaa markaas ha socotee laguu sheegi camal jannada aa weydiinaysa ku gelin laha waa laguu sheeg rawaahu sheekha nabiga hasha saarnaa calayhi salaatu wasalaam can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi man sarahu qofkay farax garanayso an yubsada lahu in loo waasiciyo fii risqihi risqigiis arsaaq waasaca inuu helo qofkii ay farax gelinayso wa an yunsaca lahu in loo dibdhigo loo gadaal mariyo fii aarihi raadkiisa oo cimriguna u dheeraado cimriga in loo dibdo aarta waa ajashis mawdka aan lagu soo dedejin labadaa qofkii doonaya falyasil raximahu qaraabadiis ha xidhiiri rawaahu halaa qaraabada ha xidhiiri waaba intii la doonayey soo ma qaraabada loo baarinimo samaynaya cimri dheerayntaani cimrigaa lagu barakaynaya wey waxaa lagu leeyahay acmaal saalixaa yuwafaqu lilacmaali saalixa fii sabciina sana maalan toddobaatan sana camal saalixa la waafajinaya akara min camali mia wa hamsiin sana boqol iyo konton sano camalkoo la imaan lahaa oo saalixa buu toddobaatan sano maalan kula imaanaya marka cimrigii loo dheereeyey toddobaatan baba ku dhintay laakiin toddobaatanka uu ku dhintay wuxuu la yimid camal qofka gaara boqol iyo konton sano uu la imaan lahaa marka cimrigii baa loo barakeeyey wey ilaa cimriga dheer waxaa walba lagu filaya camal saalix inaad la timaado sooma marka cimrigii aan badhabu sii dheereen toddobaatan sana buu boqol iyo konton sano wuxuu la imaanaya cibaadadeed ilaa dadku waa kan iyagoo isku da-a bay kale cibaadaya khayr badan yihin waka laakiin cimrigu iska qoranya intuu iska ahaa wey walilbukhaariyi wa abi daawuuda watirmidiyi waxa u ahaaday laysa alwaasilu qofka qaraaba xiriiriska ma aha bilmukaafi'i midka dadka u beegtoonaada waasil lama dhaha kaas qof baa wax siiya isna waa siiya qof baa xoogaa siiya intii kalow siiya qof bay isaga u ixsaan sameeyey isna kii u ixsaan sameeya intaa keliya midka sameeya waasil maaha walaakin alwaasilu kan qaraaba xiriiriyaha alladii midka weeyaan idaa qudicat raximuhu qaraabadiisu marka ay goyso wasalaha isagoo xiriiriya isaga kan gooyey buu xiriirinaya kii gooyey hadduu xiriiriya kaan goyna dee waa xiriirshay soo ma a ee maaha qofka iska iska intiisa yaqaankaay oo qofkii un waxu tara waxu taraa bis qof kale isma yaqaanaan kii abaal kule bu abaal gala isagu oo isna intoo kale kaa maha ee waxa weeyaan qofka qofka hadalka ku adkeeya iyo midka gooye iyo midka wax ka sheega iyo midka maarata waxu diiday kaas baa isagu wax siinaya kaas weeyaan ee kani waa maxay mukaafi weeyaan inta ku siiyo kalaa qofkii siisay ama kii wax kusiiya wax siisay dee kan maxaa xiriirisay wax kugu maqnaabaa celisay waxa weeye dabeecadda wanaagsan alaaatun min makaarim alakhlaaq wey cinda allah dabeecadda wanaagsan saddex shay baa ka mid a inaa iska cafido an tacfuwa caman dalamaka qofka ku dulmiyey inaa iska cafidid kow wa tucdiya man xaramaka qofka wax kuu diiday inaad u wax siiso abaaliguma le waa waxii diiday ma watasila man man qadacka qofka ku gooyeyna inaad xidhiirsid dhaqanka wanaagsan wakaad kitaab alakhlaaq baa maras rawahu الbukhaariy tirmidiy waa xadiis dambe wacanhu can الnabiyi salى الlahu alيه wasalam qaala wuxuu yidhi ina raxima qaraabadu raxim shajinatun ama shajinatu waa wado iyo tog oo min araxmaan allah raxmaanka xaggi ka ahta faqaala allahu ilaahay wuxuu yidhi man wasalaki qofkii ku xiriiriya wasaltu waan xiriirin waman qadacaki qofkii ku gooya raximay qadactu ana waan goyn rawaahu lbukhaariyu watirmidiy marka waa laan waa waddo wey dariiq wey tog wey xaggaasi ka soo jeedaa wacanhu can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi in allaha ilaahay khalaqa alkhalqa khalqiguu abuuray xataa idaa faraqa min khalqihi khalqigii markuu ilaahay dhammaystiray subxaanahu wa tacaala qaalat iraximu qaraabadii baa tidhi haadaa hal meekani makaankaani maqaamkaani maqaamul caa'idi kii ku magan galay bika adiga ilaahayow min alqadiicati goyn weya ilaahayo waxaan taagnaa meeshuu istaagi jiray kan ku magan gelay qaala wuxuu yidhi nabigu nacam waa run marka qaraabadii waxay leedahay raximkii in lay gooya ilahu kaa magan galo waa waagi la abuuray amaa tardayna miaadan raali ku ayn an asila inaan xiriiriyo man wasalaki qofkii ku xiriiriya wa aqdaca inaan gooyo man qadacaka kii ku gooy qaala waxay tidhi belaa yaa rabbi ilaahay ow raalli baan kaa igu filan taas qaala wuxuu yidhi fahuwa kaasaa madkuurkaasaa laka adiga ku ahday qaala rasuulullahi baa yidhi sala allahu alay wasalam faqra'uu akhriya in shi'tum haddaad doontaan hadalkaas aayad rumaynaysa aayaddan akhriya fahal casaytum ma laga yaabo in tawallaytum haddaad jeensataan an tufsiduu fi lardi ardada inaad fasaadisaan wa tuqadicu arxaamakum qaraabadiinna agoysaan ulaa'ika kuwaas aladiina kuwa weeyaan lacanahum allahu ilaahay lacnaday fa asamahum dhagatiro wa acmaa absaarahum aragyadoodana tiray rawahu sheekhaan waa dad xun marka lacnadu ku dhacday wey wa canhu waxaa laga wariyey saraawiga hore ana rajula nin baa qaala yidhi yaa rasuula allah ina lii qaraabatan anigu qaraabaan leeyaha asilum waa xidhiiriya wayaqdacuniyana waa igoynaya waa xidhiiriya waa igoynaya wa wa uxsinu ilayhim waa u ixsaan samaynaya wa yusii'uuna ilaya waa ii xumaan fala waa ii xumaan samaynaya wa axlumu waan dul qaadanaya canhum xaggooda waa iskaga dulqaadanayaa wayajhaluuna calaya dushayda ku jaahilnimo samaynaya haa ficlaljaahil bay gula samaynayaano waa iskaga kii xadgudbaya anad wixii ka yimaada xadgudub dulqaad baan samaynaya qaala wuxuu yidhi nebigu faqaala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi lain kunta haddaad tahay kamaa qulta saa tidhi saa sheegtay hadday jidho fakaannamaa waaba adiga oo tusifuhum cunsiinaya almalla ruubad dambas kulul almalla waxa weeyaan waa waa da- waa dab inta la shiday macnaha ciidda ka hoosayso kulul ee maaragtay ruubadka la yidhaahdo oo dambaska kulul ah a adoo dambas kulul cunsiinaya ayay ka dhigta aduu macnaha taadi waa ka soo baxda asxaankaadu iyagu wuxuu u noqonayaa wey balaayo sababtoo iyagii baan abaal lahayn macnaha waxa weeyaan waxaa haleelaya xanuun iyo dhibaato waxaa la mid tahay qof dambaskulul cunayo oo kale meesha burka lagu dubto oo kale taasoo kale ka dhiganta maxaa yeelay iyaga waxaa arrintaa ku keenaya qofkii u wanaag sameeyey bay u xumaan samaynayaan ha walaa yazaalu ka zuulimayo macaka macaada min allaahi xaalow ka ahaaday dahiru mid kuu kaalmeey adiga mayaa xag rabbi kaalmaa ka helin weliga calayhim dushooda kaaga kaalmaynaya maa dumta calaa daalika sidaa inta aad daa'imsan tahay ama haddaa ka ficil qaadatid dee kaalmihii rabbi baa meesha ka baxay isku mid baa noqoteen wey can caaishata radi allahu canha can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala waxay arraximu qaraabadu mucallaqatun bilcarsh carshiga ilaahay baa lagu xidhay ilaahay carshigiisa macnaa magan gashay wey carshiga iyo rabbi taquulu waxay leedaha man wasalanii qofkii xidhiiriya wasalahu allahu allaha xidhiirsho waman qadacanii qofkii gooyana qadacahu llahu allaha gooy waa habaar ama qofkii xidhiiriya ilaahay baa xidhiiriya qofkii gooyana qadacahu llahu ilaahay baa gooya rawahuma muslim can jubayr bni mudcimin radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nebi wuxuu yidhi laa yadkhulu ljannata jannada maba galo qaadicu raximin qaraabo mid gooyey janno ma galo qaraabo goys waa hadduu xalaashado isagoo ku cilmilay inay xaaraan tahay yidhaahda waa ay bannaanta ama jannada ma galo waxa weeyaan dadka horay u gelaya lam- ka mid noqon mayo ee waa dambe inuu galaa laga yaaba dadka xalaashan ama waxa weeyaan dembiga waa zajri iyo tanfiiro waray ka fogaada weeyaan arrintaa arrin culus weeyaan dadko dhan waa qaraabo marka can cabdillaahi bni camrin radi allahu canhuma can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nebi wuxuu ina min akbari lkabaa'iri dembiyada kuwa ugu waaweyn bay ka mid ahaatay an yalcana rajulu ninku inuu lacnado waalidayhi labadii dhashay nin labadii dhashay lacna dusha ka saaray yaa dembiyada ugu waaweyn mid ka midu leey kuwa ugu waaweyn qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allah wa kayfa yalcanu rajulu seebaaba nin u lacnadi karaa waaliday laba dhash ma qof ba aabbihi hooyadii lacnad dusha ka saari kara waa lala yaabo kuwa hadda iyagoo aan iskaba lacnadaya jira soo ma qaala wuxuu yidhi yasubu wuxuu caayaya arajulu ninku aba rajulu nin abi nin baa nin abihi wax ka sheegaya fa yasubu kii la caayeyna wuxuu caayaya abaahu kan wax caayay aabbihi wayasubu uma hooyadiina waa caaya isagu kaas aaba kale caaya hooyadii aabihiba kana markaas waxba ka sheegay jawaab buu ka dhig de haddaa adigu nin aabihii cayday hadduu markaas isaguna aabi iyo hooyaba caayo adaa sabab ugu ah marka aabbaha iyo hooyada adaa usoo jiiday wey waa raba wanaag inta samaysa in la yidhaahdo waalidka khayr allaha siiyo macnaha ducaa usoo jiidide habaar iyo balaaye iyo lacnad waalidkeena sabab u noqoto maaha rawaahum alarbaca cayaaraha iyo balaayooyinka iyo waxaas dadka daawadaintaas saas isku lacnadayaan oo aabbahoodii wax uga sheegayaan iyo hooyadooda dee meelaha waxaas ka socdaa marka inaadan tegin bay noqonaysa marka caaq buu noqda qofkaas waalidka xuquuqul waalidayn xaqoodii nin ka kufriyey weeyaan ninka waxa usoo jiiday waalidka can cabdiraxmaan bni cawfin radia allahu canhu can nabiy sala allahu alayh wasalam yaquulu allahu yaquulu nebigu wuxuu leeyahy qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi ana anigu allah anigu allahna waana raxmaan anigu raxmaan baana khalaqtu raxima raximka qaraabanimada anaa abuuray wa shaqaqtu waa u jeexay lahaa iyada min ismii magacayga ayaan magac uga jeexa raxim raxmaan xaggiis bay ka timi magaca rabbi faman wasalaha qofkii xiriiriya wasaltuhu waan xiriirin waman qadacaha qofkii gooya mayaa waman qadacaha muxuu qoray batattuhu miya waan goynaya waan goynayaa waa macnaha waa xiriirin maayo wey rawaahu tirmidiyu wa abu daawuud can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alay wasalam qaalana wuxuu yidhi tacallamuu barta min ansaabikum nasabyaalkiinna qaraabada iyo dadka ehelka aad tihiin xaggooda waxaa ka barata abtiriska maa shay tasiluuna bihi a isaga ku xidhiirsaan xaamuk ruximkin taa qofna aqoon dee qofka inuu qaraabo ku a xidhiirseen kale maxaa ku kala garanaysa marka inaad garati weeye dhanka hooyadii iyo dhanka aabihii qaraabanimadii ee dadka inaad baratid wey fa ina silata araximi qaraabanimada xidhiirinteedu maxabatun maxaba bay u tahay filahli ehelka dhexdiisa jacayl wey masraatun ziyaaday u tahay filmaali xoolaha qaraabada la xidhiiray dadku way isjeclaanayaan xooluhu waa ku bataan mansaatun dibdhig bay u tahay fil athari cimriga ajashaadana waa kuu daahaysaa way cimri dheer rawaahu tirmidiyu wa axmed waalxaakimu nasalu allaha altawfiiqa aamiin wa minhu waxaa ka mida birigii biru latbaac dadka atbaacda la yidhaahdo oo adiga ku daba taagan oo adiga ku raacsan kuwa in loo baarinimo sameeyo addoommada shaqaalaha khaadimka dadka noocaas wanaag baa loo same an cubaadata bni lwaliidi bni cubaadata bni saamit radia allahu canhu waa rag isdhalay afar nin wey waxaa laga wariyey qaale wuxuu yidhi kan ugu horeeya cubaadahaasi kharajtu waan baxay ana aniga iyo waabi aabbahay nadlubulcilmi cilmi annagoo dalbayn cilmi doon wiiliga aabbihiis raacay wey fii haada alxayi jifidaa dhexdeedaan ku baxno min alansaari reer ansaareedu qabla an yahliku intaysan halaagsamin reer madiinaan tagnay wey fa kaana awalu man qofkii ugu horeeyey wuxuu ahaa laqiyanaa nala kulmay abalyasar nin la yidhaahdo saaxiba rasuulillahi rasuulka ilahi saaxiibkii ah sal alla alay slam wa macahu waxaa miciisa ahaa hulaamun wiil addoon oo lahu u ahaaday addoonkaasoo macahu miciisa dimaamatun ay tahay oo min suxufin waraqa xoogaha rucba macnaha hal xirmo oo warqadaabu wata warqadaa wax ku qoranya wa calaa abalyasar ninka abalyasarana birdatun buu qabaa maro hoose iyo wa macaafiriyun macaafiri ayuu qabaa waa maro kale wa calaa khulaami wiilkiisana waxaa saaran burdatun iyo wa macaafiriyu laba kaleo labadaasoo kale ah waa u qaybsantahay midba burdo iyo macaafiri buu wataa macaafirigu waa noor dharka ka mid oo magaalo dharkaa lagu samayn jiray baa macaafir la dhihi jiray marka mara macaafiri loo nisbeeya magaalo hebel hadda waxa weeyaan magaalo maalan magaceeda aad dharka laga soo saaro kale u magac dardhay oo kale wey ila hadda waa artay magaalooyinka qaar baa funaanadaha iyo dharka iyo magaaladii soo saardhay ku qoranta ama waddankii soo saaray faqultu lahu ana anigaa waxaan ku idhi abalyasarki yaa cami adeerow low annaka adigu akhadta a qaadan lahayd burdata khulaamika wiilkaada burdadiis wa acdaytu aad siin lahayd macaafiriyaka macaafirigaad midaan macaafirigaa labada macaafiri isagaa iskugu dar adna labada burdo qaado ama wa akhadta a qaadan lahayd macaafiriyahu macaafirigiisoo marada macaafiriga loo nisbeeye wa acdaytu burdataka aa burdadaada siin lahayd maaninba laba isku nooca qaato saasaa qurux badan oo fa kaana calayka xullatun adiga dushaada isku joog bay noqon lahayd wa calayhi xullatun isagana isku joog isagana isku joog adigana isku joog laba isku eg baa isku joog la yidhaahdaa maxaa saa kuu diiday waay fa masaxa raasi madaxaygiiba masax waa saxaabi wa qaala wuxuu yidhi allaahuma baarik ilaahu barakee fiihi dhexdiisa kan waaye ilaahay oo barakee yabna akhi ba yidhi hadda u jawaabaya walaalkay wiilkiisiyo basura caynaayo labadayda indhood waxay arkeen haataani kuwaana labadayda indhood waxay arkeen wa samica udunaaya labadayda dhagood waxay maqleen haataani kuwaana wa wacaahu qalbii qalbigayguna wuxuu weleeyey haadaa kana qalbigu wa ashaara wuxuu ishaaray markuu qalbiga sheegayay ilaa manaadi qalbi qalbigiisa u ishaaray halkaa qalbiga ah taagga qalbiga halkaas sabr rasuulallaahi bay arkeen oo maqleen oo wax ka weeleeyeen wahuwa nebigu yaquulu u leeyahay adcimuuhum addoommada siiya quudiya mimaa taakuluuna waxaa cunaysaan wax ka sii wa albisuuhum u xidha dhar mimaa talbasuuna waxaa xidhanaysaanna dhar ka sii waka wa kaana wuxuu ahaaday buu yidhi an acdaytu inaan siiyo addoonkan min mataaci dunyaa adduunyada alaabteeda ahwanaa calaya tii iga fudayd badan tii iga fudayd badan min an yaaquda inuu qaato min xasanaati ajarkayga yowma alqiyaama aakhire inuu ajarka iga qaato waxa iga dhib yar adduunka mataacdiisana wax ka sii oo dharka aan qaybsanno oo ninbaan waxaan hayso aan wax nooc ka sii waka adigu calaa kullin addoommada in loo saan sameeya loo baahan yahay rawaahu muslimun imaamu muslim baa xadiidka wariya mudawalan isagoo la dheereeyey fii qisatin qiso dhexdeed oo liabalyasr qiso dheer oo ninkan looga warramayey baa xadiidku ku dhex jiray can abi mascuudin waxaa laga wariye radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa adribu ghulaama wiil kii garaaca oo lii ii ahaday wiilku addoon addoon baan dilayey fa samictu sawtan cod baan maqlay min khalfi gadaasheed gadaal baan cod ka maqlay muxuu leeyahy codku iclaam ogow abaa mascuudi abaa mascuudow maratayn laba jeer baa hadalkaa maqlay bu cod horay ogow abaa mascuud maxaan ogaadaa lallaahu ilaahay baa aqdaru karid badan calayka dushaad minka adiga kariddaada calayhi isagaa kadhid saa isaga uga xoog badan tahay xoog badnidaa isaga ka xoog badan tahay xoog badnida ilaahay ou adiga ku karo kaa awood badan yahay baa badan haa lallaahu ilaahay baa aqdaru karid badan calayka adiga ku karid badan yahay minka adiga kariddaada calayhi isaga aad kadhid waka faltafatu waa milicsad faidan huwa nebiyo kan ila hadlaya ilaawal ninkaana ku mashquulsana dilaye qofka ila hadlaya waaba nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam faqultu waxaan idhi yaa rasuul lah huwa isagu xurun waaba xor liwajhi illahi tacala ilahay dartiiba xoreye idhaafi addoonkiiba waaba xoreeye addoonnimaha ka baxo qaala nabi wuxu ihi amaa low lam tafcal haddaadan sidaa samayseen lalafacadka naaru naar baa ku leefi lahayd aw lamasadka naaru naar baa ku taaban lahayd naar baa ku gubi lahayd wey marka inuu xoreeyey waajibkuma ahayne laakiin wuxuu u xoreeyey cafi iyo ilaahay iyo rasuulkiisa raalligelin ina alxasanaat yudhibna sayi-aad baa layidhiyo wanaag haddaa la timaado dembigii baa la cafinaya marka saasuu u xoreeyey can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi salى اllahu alayhi wasalama qaala nab man qadafa mamluukahu kii ou milkisnaa qofkii qadfa addoonkiis wahuwa addoonkuna beriun beri ka yahay mima qaala waxa uu leeyahay sayidku haa waa zinaystay balaayo samey waxbuu ku tilmaama waana been julida lahu yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada waa loo jeedlayaa xaddan xad xaddaa laga ogaya sayidka haa wixii uu yidhi darteed ilaa inuu sida u sheegay ay tahay mooyaane qadaf ba haddeet can ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi jaa rajulu nin baa u yimid ila nabiyi sala allahu alayh wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah kam nacfu imisaan iska cafinaynaa can ilkhaadimi khaadimka xaggiis shaqaalaha intee jeer iska cafina fasamata nebigu waa aamus fa acaada alkalaama ninkiina hadalkiibu soo celiy wuxuu yidhi imisaan cafina fasamata nebigu waa aamus falamaa kaana fi haalisati markii saddexaad markay tahay qaala nebi wuxuu yidhi fii kulli yowmin maalin kasta sabciina maratan toddobaatan jeer iska cafi maalin kasta wixii uu la yimaado toddobaatan jeer ha u qabanina wixii intaa ka badan marka dee qofku toddobaatanku waa waa takfiir badan weeya macnaa wax tiro badan u dhaafo weeya dee qof toddobaatan jeer laiska cafiyo waxbaba lagama goynba marka ilaa toddobaatan inuusan la imaan bay u badantaha mar iyo laba iyo saddexay tahay wixii lagu haystaba rawaha hadi halaaata abu daawuud wa tirmidi maalin kasta toddobaatan jeer uma qaban ka dhaan wey can abi darin waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi sala allahu alay slam ilahi wuxuu yidhi man laacamakum qofkii idin waafaqa oo min mamluki min mamluukiikum addoommada aad leedihiina fa adcimuuhu quudii mima taakuluuna waxaa cunaysaan wax ka sii waksuuhu waa ratira mima taktasuuna waxaad ku aradbaxaysaan waman lam yulaa'imkum kaan idin waafaqin oo minhum addoommada ka mida fabiicuuhu iska gada walaa tucadibu ha cadaabinina khalq allahi tacaala ilaahay khalqiisa dil ha ku wadinine mar hadduu idin waafaqi waayo isdhaafi can raafic bni makiisin halkan xadiis buu wariyaa ninkaani radia allahu canhu an nabiya sala allahu alayh wasalam qaala nabi wuxuu yidhi xusnu lmalakati sanca wanaag yumnu waa barako wa suu lkhuluq dabeeca xumaduna shuumu waa baasaysi waa balaayo waa waxun xusnu lmalaka almalaka waxa weeyaan sanco wanaag macnaha waxa weeyaan ficil wanaagsan oo la sameeyo dadka aad mas-uulka ka tahay macood waa barako manaa qaab fiicanoo awla dhaqanta marka u ixsaan sameeye markao dee ninka dadka xukumaa wanaag sameeya way jeclaanayaan addoommada iyo dadka qudamada oo shaqada si fiican ugu qabanaya waka xoolihiisaa badanaya khayrkiisaa badanay laakiin kuwa doqomada dee waxba kale af heli maayaan oo dabeecada xun iyaga iyo kuwa u shaqaynaya isku dhib mudanayaan marka dambe inay dhibaato meesha ka timaada baa laga yaaba can jaabirin radi allahu can can nabiyi sala allahu alay wasalam qaala alaaun saddex man kunna fiihi qofkii dhexdiisa tahay satara allaha caleyh ilaahay baa astura dushiisa ku astura kanafa asturkiisa wa adqalahu ilahay waana geliyaa jannatahu jannadiisa saddex tilmaamood wey tan koowaad waxa weeyaan rifqun u dhimrin bidaciifkan awoodda daran oo loo dhimriyo qofka weyn qofka jiran qofka faqiirka tan labaad waa shafaqatun u naxariisasho cala alwaalidayni labada dhashay tan saddexaad waa ixsaanun u samafal ila almamluuka kan la milkisan yahay addoonka addoon keliya maaha hataa xoolaha iyo wax kastoo aan leedahay oo nafley ah waa inaad u samafasho can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sala allahu alay wasalam qaalna wuxuu yidhi nicima bacda nuun baa lagu bedelaya nicima wey nicma ma nicma iyo ma waa jidhaa nicimana waa jidhaa nuunkoo la kor dhigana waa jidhaa ilaa afar luqaa ku bannaan nicima liaxadihim midkood waxaa u wanaag badan axadihim atbaacda kuwa dadka raacsan an yudiica rabbahu rabbiga inuu adeeco wa yu-adiya gutana xaqa sayidii sayidkiisa xaqiisa saasaa ugu fiican wey wa canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa daraba axadukum midkiin marka uu garaaco khaadimahu shaqaalihiis khaadimkiis fadakara laha khaadimku ilaahay xuso war ilaahay dartii igu da a walla ilaahay ou dhaho ilaahay xuso farfacuu aydiyakum gacniina kor uga qaado a ha sii wadinina dilka waka ilaahay dartii iga takbiir gacnahay magaca ilaahay weyneey a magaca ilaahay sheeg inta la yihahdo in lasii dilama can ibni cumar radi allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala nawxi alaaatun saddex calaa kuhbaan ilmiski miskiga citurkiisay saaran yihin yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada meelaha maartay bacaadka meesha ugu sarraysa taagtaagan cabdun addoon addaagutay xaq allah ilaahay xaqiisa iyo xaqa mawaalihiisa iyo diyaalkiisa xaqooda wa rajulun ninuu ama qooman qolo imaam u noqday wahum iyaguna bihi isaga raaduuna raalli ka yihin qolow imaam u yahay raalli bayna ka yihin nin xoogayoo la dhibsanaya ma wa rajulun midna waa nin yunaadii bisalawaati alkhamsi shanta salaadood u addimay fii kulli yawmin wa leylatin maalin iyo habeen kasta aadaan shanta salaadood dadka ugu yeeha waa muadin ajar badana waxaasay leeyihi rawaa haadihi alarbacata atirmidiyu imaam tirmidi ayaa wariyey wa minu birigi waxaa ka mid a raxmatulyatiim agoonka in loo naxariiso iyo wal armila armilada oo waxa weeyaan midda aan ninka lahayn garoob keliya un hadda loogama jeedee waa un midda aan markaas nin lahayn ama awala soo guursato amaba yaysan soo guursan qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi faama alyatiima agoonka falaa taqarha qahrin wa ama saa'ilakan wax weydiisanaya falaa tanhana guulguulin wa amaa binicmati rabbika rabbigaa nicmadiisa faxadiid ka sheeke sadaq allahu alcadiim can salim bni sacdin radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala ni wuxu ana aniga iyo wa kaafilul-yatiima agoonka midka kafaala qaaday fi ljannati jannada dhexdeeda hakadaa saasoo kalean wa qaala biisbicayhi labadiisa farood ayuu ishaaray qaala bimacnaa shaar asabaabati waalwusdaa ah labada farood fartaas sabaabada ldhao maaragta lagu tasbiixsado iyo fardhaxada rawahu alarbaca labadaasuu saa utagay intaa yaray kala horeeyaanku nebiga macnaha meel u dhow baa qofka agoonka taakuleeya uu jannada ku leeyay calayhi salaatu wasalaam walimuslimin kaafilul-yatiima agoonkan kafaalo qaaday agoonkaasi lahu isaga u ahaaday ow liqayri ama agoon cid kalaba agoonka ama adiga agoon qaraabadaadaa ha noqdo maalan wiilkaadii wiilow sii dhala oo kale ama qof kaloo iska qaraaba ama ummad kalaaba ajnabiba weeyaan agoon waa agoon ya ana aniga iyo wahuwa isagu ka haatayni saasoo kalean naha fi ljannati wa ashaara wuxuu ishaaray bisabaabati walusda fartaas murugsatada iyo tan ku xigta yatiim waxaa la qofka aabbihiis waayey isagoo aan qaangaarin hadduu qaangaari agoon maha qofka hooyadii waayena waxaa la yidhaahdaa ladiim qofka aabbihi hooyo midna aan lahayna qadiic baa le qadiic markaa saddexdaba in loo baarinimo sameeyo loo ixsaan sameeyo ayaa loo baahaya can cawf bni malikin alashdaciyi radia allahu canhu can nabiy sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu ana aniga oo nebi maxameda iyo wamra'atun islaan islaantaasoo safcaau lkhadayn labada dhaman labada daam doorsoon midabka daamanka meeshaas uu isbedelay midabkeeda jirkeeda kale usan u ekayn dhibaatada iyo iriiriga iyo dhibta ay soo madhay baa halkaa dhinaca dhamankaada waxay ku yeelata baro labada aniga iyo islaanta noocaas ka haatayni sidaasoo kale aanu nahay yowma alqiyaama wama nebigu wuxuu ishaaray bilwusdaa wasabaaba fardhexada iyo farta ku xigta waay jannadasu laba meelood isku dhow baan ka joognaa wey islaantu waa tee imra'atun islaan weeyo aamanat aamat baan leeyahay aamat min zawjiha ninkeedii bay ka agoonowd bimacnaa waxa weeyaan ay ninkeedii bay weyday waay ninkeedii baa dhintay macnaha waxa weeyaan ninkaasi garoob ka noqoto islaantaasoo daatu mansibin wa jamaalin meel fiicanna way ka dhalatay quruxna waa leedahay nin kale iyo guur kale ma weydeen yaa marka maxay samaysa xabasat nafsaha nafteedii bay ka xabistay xabasat nafsaha nafteedii bay xabistay calaa yataamaaha agoonteedii bay ku dul xabistay agoonteedii bay carruurteedii iska korsatay ku sabidhay ninna waa iska diiday nin dambe xataa baanuu aw maatu ilaa ay macnaha ka waabaanu ay ka waaweynaadeen aw maatu ama ay ka dhinteen oo ilaahay xaggii loo ofsaday macnaha nafteeda dheeftii nafteeda waxay ka doorbiday ilmaha inay u danayso ee inay nin kale iska guursato faray ka qaato gabadha noocaas weeyaan carruurteedaas iskala rafaad riwahu abu daawud marka darajo weyn bay leedahay qofka dumarkaa carruurta agoontaha ku sabrayo barbaarinaya can ibni cabbaas radi allahu canhu can inabiy sala allahu alay wasalam qaala wuxu yidhi man qaabada yaatiiman agoon qofkii qaada min bayni muslimayni laba muslim dhexdood ka ahaaday oo labadiisi dhasha ah muslimiin aha ilaa dacaamihiba uu macnaha u qaaday wa sharaabih cunadiisi iyo cabidiisiibu gey adqalahu llahu kaa ilaahay baa geliya aljanna albatata goonaan ilaa an yacmala inuu qofkaasi la yimaado camala demban dembi oo laa yukfaru aan la dhaafin waa shirki dembi aan la dhaafin inuu galo mooyaane go-naanba jannu leeyay rawahu tirmidiy can safwaan bni sulaymin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi asaaci cala alarmala mid aan ninka lahayn kan u soconay walmiskiini miskiinka kan u soconaya kalmujaahidi fii sabiili lahi la midka waddada ilahay mid ku jihaaday jihaadku meel keliya maaha tanna waa jihaad aw amase kaladiibuba la mid yahay yasuumu nahaara maalin oo dhanna soomaya wayaquumu leyl hameen oo dhanna taagan salaatu leyl rawahu shaykhaani watirmidiyu nasalu allaha tawfiiqa aamina ya rab marka saasoo kale ajarkaasu kaleu leeyahy dadka noocaasoo taagta daran oo la taakuleeyo waa wixiyaalihii dadka islaamka laga rabay oo hadda maaragtay laga yaabo kuwa aan islaamba ahayn inay laga yaabo inay leeyihin waxbaan saacidaynaayo wax siinayna islaamkay ka qaadanaya wax wanaagsan oo dhan islaamka laga qaato wa minhu xuquuqu ljaar dariska xaqiisaa ka mida biriga qofka guriga kula degan kow qofka sancada aad deriska ka tihin oo isku shaqada haysaan labo waa deris kan ganacsiga aa ku wada jidhaan waa deris ganacsiga in la isku dhiba ma beeraha iyo zaraacada waa deris meesha qofka casharka ka wada fadhiisataan ama ka wada dhegaysataan ama safka salaada ka wada tukataan waa deris waxaasoo dhan xaasku waa deris qaala allahu tacaala wabilwaalidayni ixsaana wabidi lqurba walyataama walmasaakiin intaa inaa ixsaan samaysa xaqooda siisa waljaari dilqurbaa deriska dhowaanshaha u saaxiibka amaba waa gurigiisaa kugu dhow amaba nasabkooba kaaga dhow waljaari ljunubi deriska fog oo meel fog buu kaa degan yahay ilaa meesha aadaanka laga maqloo kale caaisha waxay leey derisku afartan daarood wey dhinac kas gurigaada afartan daarood dadkao dhan waa deris magaalado dhan waa deris wasaaxibi biljambi dhinac midka oo saaxiibka addoonka kula socda kan rafiiqa safarka kugula ee zawjka xaaska waa dhinacaada u saaxiibi wabni sabiili waddada kan haya safarka wamaa malakat aymaanku intaasoo dhan baa laydinka raba adoom wax gacnihiina waxay milkiin can caaishata radia allahu canha can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nebi wuxuu yidhi maa zaala jibriil kama zuulin yuusiinii biljaari dariska inuu ii dardaarmayo xataa danantu ilaa aan u maleeyay annahu jibriil sayuwarisu inuu isdhaxal siin doono waxaanba ka baqay bu yidhi marka dambe inuu dhaw darisku waa isdhaxleen xaqa ay leeyihin weynankiis sida idigu macnaha igula dardaarmayo rawahu alarbaca wa canhaa qaalad waxay tihi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah ina lii jaarayni laba deris baan leeyahay fa ilaa ayihimaa koodee baan hudi wax u hadeeyeya qaala wuxuu yidhi ilaa aqrabihimaa kooda kuu dhowaanshaha badan minka adiga xaggaada baaban albaabka labada reer kan kuu albaab dhow waxsi rawaahu lbukhaariyu wa abu daawuud walafdu wuxu ina lii jaarayni bay tiri laba deris baan leeyahay biayihimaa kooda baan abdow ku bilaabaa qaala wuxuu yidhi nabigu biadnaahumaa baaban kooda kuwa albaabka dhow ilaa ninka qofka kuwa albaabka dhow wuxuu arkayaa gurigan ku dhow waxa gelaya alaabta la keenay waxa ay karsanayaan waas waxa usoo urooyo macnaha ay raashinka iyo waxaas naftiisa cishqi marka waxaasi u hanqaltaas marka waa in la karaamiyo or kuu dhow waay waxaa kaloo ka mid a xoolaha inaa wax ka siiso deriska maskaxdaada iyo ra'yigaada caqligaada inaa wax kaga biiriso weji haddaa leeda wejigaada inaa wax ugu tag inaad salaanti markaa iska hor timaadaan wejiga inaa u furfudhid saddex deris baa jiro deris hal xaqou leeyahay waa gaal derisnimadow keliya xaqu kugu leeyahy waa gaal derisna laba xaq buu leeyahay waa muslim xaqa muslimnimada iyo xaqa derisnimada derisna saddex xaq buu leeyahayoo waana waa deris waana muslim waana qaraabo waka can abi shurayxin radia allahu canhu an nabiya sala allahu alayh wasalam qaala nabi wuxu yidhi wallaahi laa yuuminu wallahi inuusan rumayn wallaahi laa yuuminu wallahi inuusan rumayn wallahi laa yuuminu wallahi inuusan rumayn qiila waxaa la yidhi man yaa rasul waa kuma kaas qaala nabi wuxu yidhi alladii midka weeye laa ya'manu jaaruhu dariskiisa uusan aaminka ka ahayn bawaa'iqahu shararkiisa kan dariskiisu sharkiisa uusan aaminka ka ahayn kaas iimaan mali wey saddex jeeraa nabi ku dhaartay dadkao dhan waa deris hadduu xallishaday waaba gaal hadda ama iimaan kaamila male sharkiisa qofka reerka iyo qofka iyo aadan intaa sharkiisa aadan aaminka laga ahayn waa dhibaato rawaahu bukhaariy wa muslim walafdu wuxuu laa yadkhulu ljannata jannada ma galo man qof laa yaamanu jaaru dariskiisu aaminka uusan ka noqon bawaa'iqahu shararkiisa can abi darin radi allahu canhu qiila lii qaala lii rasuululahi nabiga igu yidhi sal la alay slam idaa dabakta markaad kerisid maraqatan maraq abaadarow fa agfir ma aha biyaha maraqa badi watacaahad faajofaajood jiiraanaka dariskaada kor meeroo maraqaas wax ka gaarsiiya haddaan hilibkooda gaarayn maraqa iidaanka wax kasi rawaahu muslim saasaa loo baahan yahy hadday yana yaabis cunayaan adiguna aad iska haysatid iidaan waa dhibaato wadubixa fii beyti cabdillaahi bni camrin shaato guriga cabdullahi bni camr baa ri lagu gowra faqaala wuxuu yidhi hadaytum war ma u hadiyeysan lijaarii deriskayga alyahuudiy yahuudiga waa gaal diintu naxariis miran wey deriskaygan yahuudiga wax ma ka siisay fa innii samictu rasuulallahi nabigaan maqlay sal ly slm yaquulu isagoo leh maa zaala jibriilu jibriil kama zuulin yuusiinii biljaari daris inuu ii dardaarmayo xataa danantu ilaa aan u maleeyey annahu jibriil sayuwarisu inuu isdhaxal siinayo xaqooda inuu marka dambe dhahaanba ka baqay ha isdhaxle laakiin ma dhihin deriska marka waxbaa la siinaya xataa hadduu yahay faasiq xataa gaal rawaahu abu daawuud tirmidi waa gaal waa iska dilayaa waa dhacaya waa boobaya maaha gaalo gaal ma tahay maa xaalku wajaa rajulu nin baa yimid ila nabiy u yimid sal ly slm yashku jaara dariskiisa ka sheeganay nin dariskiisa ka cabanaya nabiga u yimid faqaala nabiga yidhi idhab orotag fasbir aska sabir faataahu maratayn u alaaa laba jeer ama saddex jeer buu u yimid dhibaatadii weli waa laygu hayaabay qaala nabiga yidhi idhab orotag fadrax mataacaka alaabtaada oo dhan soo dhoob fi dariiqi waddadaas kusoo tur guriga alaabta ka soo guro dariiqa alaabta soo dhoob fadaraxa mataacahu alaabtiisa uu kusoo tuuray ninkii fi dariiq alaabtii buu soo dhoobay waddada fajacala naasu dadkii waxay gudagaleen yasaluuna inay weydiinayaan war maxaa kugu dhacay war maxaa alaabta war ma guuraysaa war maxaa jira guriga ka guurna lama dhih fa yukhbiruhum isna wuxuu u warramaya khabara warkiisa reerahaan ay dhibay buu lahaayo alaabtii baa marka gurigii baan ka soo baxan fa yalcanuunahu marka dadka meesha maraya waa lacnadaya ninkii ninkee kii dhibaatadiisa dee alaabta darteed loo soo dhaway waddada reerihii dhibta badnaa maxay dhahayeen facala allaahu bihi ilaahay saa ha ku galo wa facala wa facala saa iyo saa allah u galo dhib badanaa bay lahaayeen waa ninka waa kaa inkaar galabsay reerahaas markaasaa fa jaa'a ilayhi ninkii alaabta meesha soo dhabtay waxa u yimid jaaruhu dariskiisii dhibta badnaa ninkii dhibay baa soo baxay faqaala wuxuu yidhi irjic ornaya gurigaada iskaga noq laa taraa mina igama arki doontid shay-an waxba takrahu aad dhibsanaysa dib dambe dhib iga kaa imaan maysee yaa gurigaada ku noqo intaasaa lagu xalliyay hawsha qaab waxaa diinta wax ku xallisaa dhib yar oo cajaa'ib ah markuu arkay sida loo hawaarayo iyo waxa buuxdir waxaanu balaayaah waa kuu dhammaatay alele ninkaan xaafadiisa dhib dambean ha gaarsiin gurigiisana ha ku noqo nabiguna ka guurma dhihin horta alaabta meesha soo dhoobaali halkaa qisaa ka imaan doontee khalaas waka qaabkaas dhibta yarba la dagaalan iyo gurigaada ka guur iyo waxba lama dhih qaab dhib yarbaa diintu mashaakilaadka u xalisaa mushkiladaa dhan saasaa lagu xaliyay isagii baa adkaysan waa dhibta waday kana lamana dagaalin dariiqan baa alaad soo dhoob weli tirmidiyi khayrul asxaabi baa nabi yiri asxaab waxaa ugu khayr badan cind allah ilaahay agtiisa khayruhum kan ugu khayrka badan lisaaxibi saaxiibki wa khayrul jiiraani daris waxaa ugu khayr badan cind allahi khayruhum kan ugu khayrka badan lijaari dariskiisa wallahu aclam xuquuq lmuslim cala lmuslim muslimku muslimka kale xaqa uu ku leeyahay can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala nabigu yidhi xaqu lmuslimi cala lmuslim muslim muslim xaqa uu ku leeyahay sittun waa lix qiila waxaa la yidhi maa hunna maxay tahay yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi idaa laqiitahu haddaad la kulantid muslim fasallim calayhi salaam waidaa dacaaka hadduu kuu yeedho faajibha ajib raac waidaa istansaxaka hadduu kaa naseexa dalbo ila tali ku dhaho fansax lahu naseexe waidaa cadasha hadduu oomo maya waidaa cadasa waa waa sin waidaa cadasa hadduu hindhiso faxamidallah ilaahay uku maxamdiyo alxamdulilahi dhaho fashamidhu u ducee u tarxiimi waidaa marido hadduu jirado facudhu soo booqo waidaa maata hadduu dhaca dhintana fatabixu janaazadiisa raac rawahu alkhams waka waa xuquuq cajaa'iba weeyaan weli tirmidiyi lilmuslimi cala almuslim muslimka waxaa ugu ah muslimka kale dushiisa sittun lix bilmacruufi si wanaagsan ba ugu leey yusallimu calayhi waa salaamaya idaa laqiya haddoo la kulmo assalaamu calaykum wayujiibuhu waa u jawaabaya macnaha wuu ajiibaya waa yeelaya idaa dacaa haddou yeero weliba mar bay waajib tahay aroosii haddii looga yeero meeshan aan munkar iyo balaaya ka jirin waa inaan raacdo wayushamituhu waa u tarxiiminaya u ducaynaya idaa cadasa hadduu hindhiso wayacuuduhu waa soo booqanaya idaa marida hadduu jirado wayatabicu janaazatahu u raacaya idaa maata hadduu dhinto wa yuxibu lahu wuxuu la jeclaanayaa maa yuxibu linafsi naftiisa wuxuu la jeceli naftaada waxaa la jeceshahay la jeclow sidaasaa loo baahanya wallahu subxaana wa tacala aclam nasalu llaha mawadata khalqihi aamina
الله الحمد لله